بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين xadiidka u dembeeyey shalay aan qaadanay xadiid burayda radia allaahu can man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu qowluhu faqad xabita camaluh culummadu waa isku khilaafeen tafsiirkiisa iyo ta'wiilka kelimaddan laba dariiqay kala mareen ama saddex dariiq qolo ta'wiilisay sababu tarki sababta nebiga sala allahu calayhi wasalam ama sababta uu qofka uga tegay salaada casar iyo qolo ta'wiilisay sababu xubuuti alcamal buritaanka camalka uu buray sababtiisa qolada saddexaad waa qolo ta'wiilisay macna alcamal fi lxadiid faqad xabita camaluh camal maxaa loola jeedaa camalkay ta'wiiliyeen waa meeqo qaybood waa saddex qaybood qaar culammada ka mida waxay yidhaahdeen almuraadu man tarakahaa jaaxidan liwujuubiha almuraadu ujeeddada waxaa waaye man tarakahaa qofkii salaada casar ka taga jaaxidan liwujuubiha xaaluu yahay mid diidan wujuubka salaatu اlcasri aw muctarifan ama xaaluu yahay mid ictiraafsan laakiin mustakhifan mustahzi'an biman aqaamaha qowlka waa qowlka koowaad qoladaana maxay ta'wiiliyeen macna tarki ayay ta'wiiliyeen sababu tarki ayay leexiyeen waxayna tarkiga ku fasireen halkan juxuud iyo diidmo la diiday wujuubka salaada ama qof ictiraafsan salaatu lcasri inay waajib tahay laakiin waa mustahzi biman aqaamaha wuxuu ku jeesjeesayaa qofkii u quma ee u istaaga salaatu lcasri qofkaasi xukunkiisu muxuu noqonayaa waa qof aan muslim ahayn maxaa yeele qofkii salaadda ku jeesjeesa ama salaadda wujuubkeeda inkira waa kaafir qul a billaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum qoladaasi marka man taraka salaata alcasri sidaasay ku fasireen haddii sidaa ay tarkiga ku fasiraan faqad xabita camaluhu markaa ishkaal ma laha maxaa yeele qofkii gaalooba camalkiisu waa buraya hadduu kufriya gaalnimo ku dhinto qowlka labaad waxay yidhaha man tarakahaa mutakaasilan almuraadu man tarakahaa mutakaasilan ujeeddada tarkiga ee nebiga alay slat slam markuu leey man taraka salaata alcasri wuxuu ula jeedaa man tarakahaa qofkii salaada casar ka taga mutakaasilan asagoo ka wahsanaya wahsi uga taga laakiin kharaja alwaciid makhraja azajri ashadiid waxay yidhaahdeen waciidka waciidka waa maa xadiidka ku jira waa faqad xabita camaluhu waciidkaasi wuxuu ka baxay ama uu maray makhraja zajri shadiid zajrin daran makhrajkeeda ayuu ka baxay macnaha zajrin adagaa loola jeedaa faqad xabita camaluhu ee ma ahan in camalkiisa buray wa daahiruhu hayru muraad xadiidka daahirkiisana ma ahan bay yidhahdeen ujeeddada faqad xabita camaluhu markuu nebigu leeyahay zajri buu ula jeedaa ee kelimadda daahirkeeda waxay tusinayso oo ah in camalkiisa buraya lagama wado alqowl اhaalid waxa waay waxay yidhahen huwa man huwa min majaazi الtashbiih xadiidkan waxaa ku jira waa min majaazi الtashbiih kaأna اlmacnaa faqad ashbaha man xabita camaluh man taraka صalaaةa اlcasri faqad xabita camaluhu naska xadiidka waa sidaa waxay yidhahdeen macnuhu waxa waa faqad ashbaha man xabita camaluh qofkii salaada casar ka taga wuxuu shabahay oo u eg yahay qof camalkiisa buray macnaheedu waxa waye asiga camalkii ma burin laakiin wuxuu shabahaa dadka camalkoodu buray sida gaalada iyo munaafiqiinta dadkaasuu shabahaa oo wuxuu ku shabahaa ka tegidda uu ka tegayo salaatu lcasri idan waxay yidhaha waa min majaazi tashbiih alqowl الraabic kaada an yaxbita camaluhu wuxuu ku sigtay in camalkiisu buro camalkiisa ma burin waayo faqad xabita camaluhu bimacnaa faqad kaada an yaxbita camaluhu wuxuu ku sigtay in camalkiisu buro laakiin camalkiisu ma burin aqwaashaas iyo kayrkeedba waa laga sheegay xadiidkan macnihiisa waxaa keenaya inay culummadu isku khilaafaan fii macna alxadiidi wa ta'wiilih waxa waaya xadiidka daahirkiisa ishkaala ku jira qofka hadduu salaada casar ka tago ayadoo markaa ka tegiddaas ujeeddadeedana culummadu ay isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa qofkii salaada casar kadib dhaca can iljamaaca man taraka salaata alcasri bimacnaa man takhallafa can salaati اljamaaca fi lcasri qaaraa sidaa ku fasiray qaar waxay yidhaahdeen waa man akharaha ilaa aakhiri waqtiha waa qofkii salaada casar dibdhiga ilaa waqtigeeda ugu dambeeya u dibdhiga bacdi kalena waxay yidhaahdeen man taraka salaata alcasri macnaheeda waxaa waa man akharaha xataa kharaja waqtuha waa qofkii salaada casar dibdhiga ilaa waqtigeedu baxo oo waqtigeedu dhammaado camdan wuxuu sidaa u samaynayana waa camdan laa sahwan walaa nisyaanan maaha inuu sahwiyey ama hilmaamay ama uu ka hurday bal camdan iyo si bareer ah asoon wax cudurdaara lahayn ayuu salaada casir dibdhigay ilaa waqtigeedu baxay waxaana ugu raajixsan midkaa u dambeeya oo ah in loola jeedo qofkii salaada casar ka taga xataa kharaja waqtuha si bareerana uga taga haddii lagu fasiro qofkii salaada casar ka taga ilaa waqtigeedu baxo faqad xabita camaluhu camalkiisu waa buray maxaa qofka u soo daadegaya inuu kaafir yahay walidaalika xadiidkan waxay yidhahdeen culummadu wuxuu ka mid yahay adilada iyo axaadiista ay khawaarijtu u daliishadeen qofkii kabiiro ku dhaca inuu islaamka ka baxayo qofkii ku dhaca kabiira min alkabaa'ir inuu islaamnimada ka baxayo uusan muslim ahayn waxaa kaloo xadiidkan daliishada culummada qaba kufru taariki salaa taariku salaadka inuu gaal yahay culummada qabana xadiidkan way daliishadaan oo waxay leeyihiin haddii markuu salaada casar ka taga la leeyahay faqad xabita camaluhu waa gaaloobay ku fasirayaan markaa ayaga hadduu salaadaha dhan ka tago waxay yidhahleeyihin waa min baabin awlaa laakiin jumhuur lculamaa ayagoo jamcinaya adilada kale ee tusinaysa qofka inuu salaada waqtigeeda kadib dhacay inay dembi tahay laakiin uusan ku gaaloobayn ayay waxay mareen duruqdan kala duwan fi ta'wiili اlxadiid alimaam ibnu اlqayim raximah اllah في kitaabihi الصلاة وأحكaamu taarikiha wuxuu yihi wاladii yadharu fi اlxadiiثi والlahu أعlam bmuraadi rasuuli الlah slى الlah عalيh وsلم wاladii yadharu waxa muuqda oo ظaahirka fi اlxadiiثi xadiidka dhexdii wاllahu أعlamu ilaaha ku aqoon badana bmuraadi rasuuli الlah slى اllahu عalayh wasalam ujeeddada rasuulka ilaahay allah ku aqoon badan laakiin waxa daahirka waxa weeye anna tarka nawcaani tarkigu inuu laba nooc yahay tarkiga laba qaybooda tarkun kulliy tarki kulliya laa yusalliiha abadan oo weligii salaada uusan tukanayn fahaada yuxbitu alcamala jamiicahu kani camalka ayuu burinayaa dhammaantiis wa tarkun mucayan iyo tarki mucayana fii yowmin mucayan oo ka dhacay maalin mucayana ka tegid mucayana maalin mucayanana dhacday maalin gaar ah fahaada yuxbitu camala dalika alyowm kani wuxuu burinayaa buu yidhi maalinkaas camalkiisuu burinayaa falxubuuط اlcaam fi muqaabalati tarki اlcaam falxubuuط اlcaam burinta caamka ah fii muqaabalati tarki اlcaam wuxuu muqaabil u yahay ka tegidda caamka ah والxbuuط الmuعayan fii muqaabalaةi الtarki الmuعayan xubuudka mucayanka ah ee gaarka ah wuxuu asigana muqaabil u yahay ka tegidda mucayanka ah macnaha maalinkan hadduu ka taga salaaة الcasri macnaheedu waa maxay ajirka salaaة الcasri maalinkaa laga helayo ayaa ka buraya maalinkaas laakiin hadduu bilkuliya ka tago maxaa buraya camalkaasi bilkuliya buraya hadalka ibnulqayim ma aha macnihiisu hadduu ka tago waa gaal ma ah oo waa ka sii hadlo wuxuu leeyahay sayi-aadku waxay buriyaan xasanaadka ayadoon kufriya gaalnimo ka dhalanayn sayi-aadka waxay buriyaan ama ay nuqsaamiyaan ama ay baabi'iyaan xasanaadka xubuudka halkaana waa xubuudka noocaasa sidaasoo kale ibnulcarabiyaa u qaybinaya oo wuxuu leeyahay waxaa jira xubuuطun kuli iyo xubuuطun juز'i xubuud kuliya oo camalka dhan uu buraayo acmaasha dhan hadday burto macnaheedu waa maxa qofkaasi waa qof gaaloobay waa laakiin waxaa dhici karta ayadoon acmaashiisao dhan qofka burin inay bacdu acmaal buraan buritaankaasi ha noqdo in camalkaasi xasanaadkiisa la waayo bilkuliya ama in camalka xasanaad xasanaadka camalkaas ka dhalanaya inuu nuqsaamaan ilan xubuudka nuqsaanna waa loo isticmaalaa baabi'id iyo ibtaalna waa loo isticmaalaa sidaasuu rajaxay alimaam ibnu lqayim raximah اllah man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluh haddii ay tahay salaadda uu ka tegay salaatu اlcasri fii yowmin mucayan maxaa buraya camaluhu fii dalika اlyowm maalinkaas camalkiisa ee salaatu lcasri ou ku lahaa ayaa buraya oo wax ajira ku yeelan maayo xadiidka macnihiisuna waa sidaa baabu fadli lmashi ila lmasaajid wuxuu baabu yahay fadliga ay leedahay in loo socdo masaajidda xaggooda can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man hadaa ila lmasjidi qofkii masaajidka u kallaha ow raaxa ama caraaba oo masaajidka u caraaba acadd allaahu lahu alla wuxuu u diyaarinayaa fi ljannati jannada dhexdeeda nusulan martiqaad kulamaa hadaa mar walba uu kallaho ow raaxa ama uu caraabo muttafaqun calayh wa canhu radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man tatahara qofkii tahaaro qaata fii beytihi gurigiisa ku tahaaro qaata oo weysaysta uma madaa kadibna u baxa ilaa beytin guri min buyuuti illaahi guryaha ilaahay ka mida liyaqdiya si uu u guto fariidatan waajib min faraa'id illaahi waajibaadka alla ka mida kaanat khudwataahu labadiisa tillaabo waxay noqonaysaa ixdaaha midood taxutu waxay baabi'inaysaa oy dejinaysaa khatii'atan gaf walukhraa midda kalena tarfacu waxay kor yeelaysaa darajatan darajo qofka markuu socdo saanqaadka uu saan qaadayo marba lugow qaadaya mar walbuu tilaabo qaado midna waxaa loogu dhaafayaa dunuub midna waxaa loo kor yeelayaa darajaad idan qofba qofku ka saanqaad bato waa ka ajar badanaya macnaheedu waxa waaye qof walbaa intuu masjidka ka dheer yahay ayuu ka ajar badan yahay qofku uga dhow masjidka oo mar walba masaajidka xaggii u saanqaado ajara u ziyaadaya marna tilaabana ajara loogu qorayaa oo daraja kor loo qaadaya tilaabana dunuuba loogu dhaafaya laakiin qaydaa ku xihan qaydka waa maxay man taahara fii beytihi man taahara fii beytihi waa inuu gurigiisa ku tahaaro qaato hadduusan gurigiisa ku tahaaro qaadan ee uu masaajidka aado asoon tahaaro qabin oo wayse qabin ma helayaa fadiilada halkan lagu sheegay fadiiladaani waxay ku xidhan tahay inuu tahaaro qabo wacan ubay bni kacbin radia allaahu can qaala wuxuu yidhi kaana rajulu min alansaar nin ansaar ka mida wuxuu ahaa laa aclamu ma ogi buu yidhi axadan axad abcada min almasjidi uga fog masaajidka minhu asiga masjidka cid uga fog ma garanayo buu wa kaanat laa tukhdi'uhu salaatun salaaduna ma gafi jirin salaad salaatljamaaca ma gafi jirin fa qiila lahu waxaa lagu yidhi low ishtarayta ximaaran haddii aad soo gada lahayd dameer tarkabuhu oo aad korto fi dalmaa'i mugdiga dhexdii wa fi ramdaa iyo kulaylka markay qoraxdu kulushahay iyo waqtiga mugdiga ah dameeraad raacdo oo masaajidka u raacdo haddii aad soo gada lahayd macnaa saasaa fiicnaa lahayd qaala wuxuu yidhi maa yasurunii i farxad gelin mayso anna mansilii gurigayga ilaa janbi lmasjidi inuu yahay masaajidka dhinaciisa ku farxi maayo buui innii uriidu aniga waxaan doonayaa an yuktaba lii in lai qoro mamshaaya socodkayga ila almasjidi masaajidka aan u soconayo wa rujuucii iyo noqoshadayda idaa rajactu ilaa ahlii markaan u noqonayo reerkayga labadaba in la ii qoraan rabaa buuyi faqaala rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalam qad jamaca allaahu laka daalika kullah arrinkaasoo dhan ilaahay waa kuu jamciyey buui markii nabiga loo sheegay ninkan warkiisa rasuulka calayhi salaatu wasalam wuxuu yidhi ilaahay arrinkaa waa u jamciyey arrinka loo jamciyey waa maxay imaanshihiisa iyo noqodkiisa labadaba in xasanaad iyo ajar fara badan ilaahay u qoro ninkaa waa nin muxtasiba radia allaahu canhu dadkuna waxay ku kala horeeyaan waa alixtisaab ajarka la ixtisaabsanayo iyo qof walbaahi waxa uu niyeysanayo farqi weyn ayaa dadka u dhaxeeya markii laga hadlayo fi lixtisaab waniya ayadoo acmaasha la samaynayo lala imaanayo ayaa haddana labada qofi aad u kala duwan yihiin fi lcamal oo waa kala ajar badan yihiin fi lcamal waxaana keenaya waa ixtisaabka saxaabigan radia allaahu can ubay ibnu kacab wuxuu leeyahay ma garanayo qof ka guri fog oo masaajidka uga fog markay arkeen ninkan inuu masaajidka aada uga fog yahay salaadna aysan gafaynin habeen iyo maalinba qoraxdu hadday kulushahay iyo haddii mugdi la jooga intaba salaaduu soo haleelaya gurigiisuna waa guriga ugu fog masaajidka way la taliyeenoo waxay yidhaahdeen ayagoo markaa fiirinaya culayska ninkan wajahaya khaasatan mugdiga markuu ku lugaynayo iyo markuu qoraxda ku lugaynayo maadaama gurigiisu dheer yahay waxay yidhahdeen haddaad dameer iibsa lahayd sidaasaa kuu fiicnaan lahayd dameerkaasi waxaad ka kaashan lahayd kulaylka oo aad ku lugaynayso iyo mugdiga aad ku lugaynayso oo laga yaabo qofka inay qodaxi muddo ama waxyaabo kale ay asiibaan fi dulma arrintaa markii loo bandhigay waa diiday radia allaahu canhu sababtana waa sheego wuxuu yidhahda aniga waxaan rabaa in socodkayga la ii qoro masaajidka aan u socdo iyo noqoshada gurigayga aan u noqonayo marka ujuur baa fara badan aan rabaa inaan helo ajar badan aan ixtisaabsanaya lugtaas aan lugaynayo oo masaajidka u lugaynayo iyo noqoshada aan ka noqonayo masjidka nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda ilaahay arrinkaa waa ku kulmiyey macnaa waad helaysaa waayo waxaad niyeysatay waad helaysaa ujuurta faraha badan ee aad rajaynayso rawaahu muslim can jaabirin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi khalat ilbiqaacu xawla almasjidi khalat ilbiqaac buqcadihii iyo guryihii la deganaa ayaa ka marnaaday xowla almasjidi masaajidka hareerihiisa masjidkii nebiga calayh isalaatu wasalaam fa araada banuu salima waa qabiilatun min alansaar banuu salima waxay dooneen an yantaqiluu inay u wareegaan qurba almasjidi masaajidka agtiisa fabalaga dalika annabiya sala allahu calayhi wasalam arrinkaasi wuxuu gaaray nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala lahum nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam balaganii waxaa isoo gaaray annakum turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaad u wareegtaan qurba almasjidi masaajidka agtiisa qaaluu waxay yidhahdeen nacam yaa rasuula allah rasuulki ilaahi whaa qad aradnaa daalika waan doonnay arrinka arrintaas waa ku tala jirnaa maadaama masaajidka hareerihiisu ay bannaan yihiin inaan masaajidka hareerihiisa degno faqaala wuxuu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam banii salima ee yaa banii salima reer banii salamow diyaarakum ay ilzamuu diyaarakum guryihiinna laazima tugtab aahaarukum aahaartiinna waa la ydiin qorayaa diyaarakum tugtab aahaarukum guryihiinna laazima aahaartiinna iyo raadkiinna waa laydiin qorayaa faqaaluu waxay yidhahdeen reer banu salima maa yasurunaa na farxad gelin mayso annaa kunnaa taxawalnaa inaan ahaanay kuwa wareega mana farxad gelinaysa bay yidhahdeen sababtu waa maxay hadalkay nebiga ka maqleen calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi guryihiinna laazima aahaartiinna la idiin qorayaa oo saantaad qaadaysaan ajar aad ku helaysaan waxayba jeclaysteen fogaanshaha waxayna yidhahdeen na farxad gelin mayso inaan soo wareegno oon u soo wareegno ilaa qurbi lmasjid halkoodii ku nagaadeen rawaahu muslim warawa albukhaariyu macnaahu min riwaayati anas muslim ayaa wariyey lafdigan bukhaarina wuxuu wariyey macnihiisa xadiidka macnihiisa min riwaayati anas maaha can jaabir waa can anas xadiidkan muttafaqun calayhi ma la dhihi karaa lama dhihi karo markii la leeyahay muttafaqun calayhi alfaadu haba kala duwanaadaan laakiin saxaabigu waa inuu mid yahay ama hadday saxaabadu kala duwan yihiin laba xadiiday kale yihiin xadiidkani marka min xadiidi jaabir imaamu muslimaa wariyey min xadiidi anasna waxaa lee rawahu lbukhaariyu bukhaariyaa wariyey wa can abi muusa radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina acdama annaasi dadka kan ugu weyn ajran xagga ajarka fi salaati salaada dhexdeed abcaduhum ilayha waa midka ugu fog mamshan xagga socodka fa abcaduhum iyo midka ugu fog yacni say u kala fog yihiin ayay u kala ajar badan yihiin waladii yantadiru salaata midka salaada sugaya xataa yusaliiha ilaa uu la tukado maca alimaami imaamka maciisa acdamu ajran waa ka ajar weyn yahay min aladii midka yusallii tukanaya uma yanaamu kadibna seexanaya waladii yantadiru salaata xataa yusaliiha midka salaada tukada midka salaada sugaya xataa yusaliiha ilaa uu la tukado maca alimaam macnaa salaaduu tukaday ilaa salaada kaluu sugaya ilaa uu la tukado maca alimaam ama yantadiru salaata salaaduu sugaya xataa yusaliiha ilaa salaadaasi uu la tukado maca alimaam acdamu ajran waa ka ajar weyn yahay oo waa ka ajar badan yahay min aladii midka yusallii tukanaya uma yanaamu kadibna seexanaya yusaliiha muu leeyahay adhib male yusaliiha yusallii labaduba waa waa kalaam saxiixa oo markaa mafcuulka yusali waa lasoo waa lasoo qadaraya haddii yusaliiha la yidhahdana waa madkuur uma yanaamu kadibna waa seexanaya muttafaqun calayhi yacni midka salaada sugtaa ajar badan labadooda wa can burayda radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi bashiru lmashaa'iina fi اظulami ila almasaajidi binuuri taami yowma alqiyaama bashiruu u bishaareeya almashaa'iina kuwa socda fi dulami yani kuwa socodka badan ee ku soconaya fi dulami mugdiyada dhexdii ila almasaajidi masaajidda xaggooda u soconaya waxaad ugu bishaaraysaan binuuri taam nuur dhammaystiran ugu bishaareeya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo rawaahu abu daawuud watirmidi waana saxiixun ligayrihi bashiru lmashaa'iina fi dulami ila almasaajidi binuuri taam maadaama ay masaajidda u socon jireen ayagoo ku sugan mugdi maalinta qiyaamo mugdiga beddelkiisa waxaa loogu lagu abaalmarinayaa nuur dhammaystiran waxay ku soo sabreen inay masaajidda u socdaan fi dulam mugdiyada dhexdood waqti carrigu mugdi yahay laga yaabo qofkaasi markuu mugdiga ku dhex lugaynayo in dhibaatooyin soo gaaraan dhibaatadaas oo kala kulmaya dariiqa maridiisa oo laga yaaba inuu dhagax ku hantaa turoodo waxaa laga yaabaa in qodoxi muddo waxaa laga yaabaa in tuugo iyo wax la mida ay la kulmaan xaaladahaasoo dhan asigoo dareensan ayuu u adkaystay markaasuu wuxuu u lugeeyay ila almasaajid si uu u guto cibaadadaas ilaahay ugu dhowaado subxaana wa tacaala waxaa lagu abaalmarinayaa nuur dhammaystiran maalinta qiyaama nabiga calayh salatu slam wuxuu le ugu bishaareeya almashaa'ina fi اdulami ila almasaajid binnuuri taami yowma alqiyaama nuur dhammaystiran ugu bishaareeya maalinta qiyaama wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allah sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi alaa adullukum ma waana idin tusayn calaa maa yamxu llahu bihi alkhataaya wax alla subxaana wa tacaala uu ku tirtirayo dunuubta wayarfacu bihi darajaat darajaatna uu ku kor yeelayo qaaluu waxay idhahan balaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahiyuna tusi qaala wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu waa weysada oo la gaarsiiyo cala almakaarih makaarihda meelaha la dhibsanayo macnaa in weysadii la dhammaystiro wa karatu lkhutaa iyo tillaabooyinka badnaanshahooda ila lmasaajidi masaajidda loo tillaabsado wa intidaaru salaati iyo salaada oo la sugo bacda salaati salaad kadib fadalikum ribaad midkiin midkiinaas waa ribaad buu yidhi alribaad waa xabsu nafsi cala aaca waa ribaad waa nafta oo lagu xabisayo daacada ilaahi subxaana wa tacaala rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey xadiidkan waa soo marnay وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل إذا رأيتم الرجل هداد أركتان ننك يعتاد المساجد أو مساجد كعادة دقنية هداد أركتان نن مساجد عادة كدقتة أو مساجد أبضا فاشهدوا له وحد مرقاتك عدان بالإيمان إيمان قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى وحر إنما يعمر مساجد الله masaajida alla waxaa cun camira man aamana biاllahi wاlyowm اlaakhir dadka allah subxaana wa tacaala rumeeyey iyo maalinta qiyaamo rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiثu xasan waana xadiiث ضaciifa fii sanadihi daraaj abusamx daraaj abusamxi waa ضaciif xadiidkanna asiga dartii ayuu ضaciif la yahay laakiin aayadda inamaa yacmuru masaajid allah man aamana biاllahi walyowmi alaakhir waxay tusinaysaa dadka masaajidda camira inay yihiin dadka mu'miniinta ah tacmiiru lmasaajid laba macnoba way leedahay in masaajida la dhiso oo la daneeyo binaau lmasaajid in masaajida la dhismahooda la daneeyo iyo tacmiiru lmasaajid tacmiiran macnawiyan in masaajida la camiro camiraad aan ahayn dhismo iyo derbiye la dhiso ee camiraad macnawi oo ah in masaajida lagu camiro biaaca biqiraa'ati اlqur'aan biالsalaa iyo bitacliim اlcilm iyo wixii la mid ahe aacaada in masaajida lagu camiro labada mid ee owleysan laa shaka midda dambe masaajidda in la qurxiyo oo dhismooyin waaweyn oo qurux badan la dhiso muhiim maaha laakiin waxaa ka muhiimsan in masaajidda lagu camiro daacada ilaahi subxaana wa tacaala fii hada zamaan masaajidda waa la camiraa xagga dhismaha oo waxaad arkaysaa masaajidda waa aada loo weyneynaya dhismahooda dhismaha ha la weyneeyey la xardhaayo gudihiisa aayaadaa lagu xardhayaa rinjiyo kala duwanaa la marinayaa meel walba muteela laga dhigaya masaajidka waa la qurxinaya qurxin zaa'ida oo aan loo baahnayn sharciguna ogolayn maxaa yeele nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahdee maa umirtu bitashyiidi almasaajid layma amrin buu yidhi aniga inaan masaajidda qurqurxiyo cumar radia allahu canhuna wuxuu ka digi jiray masaajidda in la midabeeyo oo rinjiyo kala duwan ee gaduud iyo cagaar iyo la mariyo ayadoo markaa ujeeddadu ay tahay in la qurxiyo masaajidka dhismihiisa sidaa masaajidda loo dhisay ee qarashka faraha badan la geliyey intooda badan waa haawanaya oo dadka ku tukanaya waa dad aada iyo aada u yar wakhtigay imaanayaanna waa wakhtigii salaadda la gelayo bal waxaa laga yaabaa masaajidka sidaa u weyn in muadinka iyo imaamka keliya ay isla tukadaan inta jamaaco la waayo waa dhacdaa in badan muadinku waa addimayaa salaaduu dib dhigayaa aqinka dib u dhigayaa si xoogaa uun dad usoo xaroodan in yarba daaqadahu fiirinaya albaabada waryaa soo galayaa imaan doona markii salaada wakhtigeedu daaho wax soo galayana la waayo waa aqimayaa asiga imaamka isku garab tukanaya hadhow waxaa laga yaabaa dib qof qof maaragta keligii tukanaya inuu masaajidka soo galo labadoodu markay salaada ka baxaanna qufulkay ku boobayaan masaajidka horaa laga xirayaa kii wax ku akrisa laha xataa waxaa laga yaaba inaan loo ogolayn hadduuba yimaad qof wax akhrisanaya wala masaajid ka soo bax waa la xirayaa maxaa yeele muadinka laftirkiisu inuu joogo diyaar ma aha imaamku inuu sii fadhiyana diyaaru ma ahan kuwii haaya marka haddaysan diyaar u ahayn kuwii bannaankana ay sidaa yihiin masaajidku waa haawana masaajid cidlaaw ah masaajiddii waa cimaaradooda waa laga tegey waxaana la camiray suuqyada iyo meelaha ganacsiga iyo goobaha shaahiyada lagu cabo shaaha lagu cabo oo wax lagu cuno halkaasaa dadku camireen oo ay dhooban yihiin gelin hore iyo gelin dambeba masaajidda ilaahayna waa haawanayaan hadday ogaan lahaayeen ama ay fahmi lahaayeen waxa masaajidda ku sugan ee fadli iyo ajara in masaajidda la yimaad lagu nagaado lagu cibaadaysto way u tartami lahaayeen laakiin zamanka la joogaa wuxuu yahay zamanulfitan zamanka la joogo ayaa wuxuu yahay zaman in badan dadka muslimiinta ay daciifeen xagga iimaanka inamaa yacmuru masaajid allah man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir ma kana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calى anfusihim biاlkufr markaa kadib alla wuxu inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billah masaajidda alla waxaa caamira man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir warajulu qalbuhu mucallaqu biاlmasaajid muxuu ka mid ahaa min asabca aladiina yudiluhum اllahu fii dilih nin qalbigiisa uu ku xihan yahay masaajidda oo masaajidda jecel inuu ku nagaado jecel inuu ku cibaadaysto jecel inuu wax ku akhristo marka masaajidda in la daneeyo waa muhiim oo qofka muslimka mar walba qalbigiisu ay ku xihan yihiin buyuut اllahi caza wajal wallahu aclam wsala اllahu cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin